ramadaanuulkariim bismillaahi araxmaan araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda isnaay qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle oo si weyn u soo dhaweeyay webiga shabeelle oo biyo keenay aqoon-yahano dhinaca beeraha ah oo ku baaqay in beeralayda magaalada jowhar ay ka faa'iidaystaan tacabka xilliga guga xubnaha sarafka suuqyada iyo cayaaraha ayaa sidoo kale warka saaka ku dhagaysan doontaan qodobada caalamkana waxaa ugu waaweyn shacabka dalka hindiya oo walaac xoogan ka muujiyey ogsijiin la-aanta ka jirta xarumaha caafimaad ee waddankaasi
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida ma qaadatay tallaalka oxford astrasonic ee ka hortagga cudurka covid-19 fahan ahmiyadda tallaalka covid-19 u leeyahay naftaada iyo bulshadaada samee wax walba si aad uga ilaaliso cudurka khatarta ah dadka aad sida aadka ah u jeceshahay ha dhegaysan wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka covid-19 tallaalka oxford astrasonic waa mid lagu kalsoon yahay waxa uuna badbaadiyaa nolosha dadka shaqaalaha caafimaadka dadka da'da ah iyo kuwa qaba cudurrada daran waxaa lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah oo booqo maamulka caafimaadka ee deegaanka si lagu tallaalo
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun kow iyo labaatanka warka saakay oo jimcana waxaa la diyaara anigoo abdixsiis xasan macalin kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen ayagoo faahfaahsan aan ku horeeyo qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa si weyn u soo dhaweeyey webiga shabeelle oo biyo keenay xaliime cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa warkaasi
webiga shabeelle ee mara magaalada jowhar ayaa in muddo ah waxa uu ahaa mid maran balse hadda waxa uu keenay biyo ay u baahnaayeen beeralayda iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool biyaha uu wado webiga shabeelle qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar caasimada hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey imaanshaha webiga shabeelle ee mara jowhar iyagoo sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaanshiyaha biyaha webiga shabeelle wallaahi aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sababtoo maxaa yeele in badanaan sugayni qorxeed badanaan soo marnay qorxeedkana xilliga uu leeyahay hadda waxaa la jooga xilligii gu'ah beeralayga waxay u diyaargaleen inay tacabkii ay sii bilaabaan beerihii waa la falay ninkii cagaf u heli karo ninkii iska carigdisi karo adiga ninba si wax ugu qabsi karo waxa uu samaystay marka hadda waxaan sugayni waraabkii sooma ah webigiina hadda waa noo biyo keenay oo waa soo bilaawday cirkiina kadaalika sidoo kale asagana waa noo bilaawday marka waa sugaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannaha haddii maahay heer jowr annaga waxaan ku caanbaxnay inaan markaas aan tacabka aan hor u mar ah nyaanyada iyo bocorka iyo diirta iyo gelayda iyo sisinta marka intii wadnina afka wixii caleefkiisa ilaahay ka dhigo ayuu u diyaargarooy inuu tacbado marka waa sugayni oo ku faraxsannahay roobka hadda noo bilaawday dulgoo noo biikeeni heer joor haddaan nahay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sax waaye anaga haddii beeraalayda oo heer joor haddaan nahay qofka cadadkiisa is ilaahay ka dhigo is ilaahay usoo qororto ma gafaaya soo maaha waa aragnay dhowr fasalan hadda dib uun usoo maro uun soo marnay beerihii ninkii galey tacbada iyo ninkii bariis tacbada kulli waxay noqdeen isku mid bariiskaaba go'ebo ebel waxay ajirtay inay galayda ay go'do hadda waxaa isku darsoomay ay maxay dhahaan asbariiskii xataa as go'o reerkaas hadda la maroowa marka qofka beeralayga ah injiga iyo qoyaanka wuxuu ku qanacsan yahay in qoyaan as jiro roobkaad is arko waa farxaa xoolaa wuu leeyahay ama beerou leeyahay kulli uu dadka waa isku dhex jiraa musantahay marka qoyaanka anaga waxay noo tahay bafarax maadaama xilli barwaaqo lagu jiro ilaahay nicmadiisa laki oo noo timid inaan macnaa guwaano beerihii tacbano nicmadii aan u buraarugno waay tacbada wallaahi aad iyo aad beeraha macnaa farxadooda iyo xoolaalayda ma la soo koobi karo waayo nicma rabbi xilli barwaaqaa lagu jiraa xoolaha way nimcaysanayaan maxaa la dhahay dadkii beeraha lahaayene waaba xilligii ka faa'iidaysigaaba la joogaaba oo nin walba ninkii qudaar tacbanaayo ninkii ansalaata dhiganaayo ninkii wax dhiganayo ninkii sisin dhiganayo ninkii geley dhiganayo ninkii qara tacbanaayo nin walba wixii macnaa markaas fikradiisa timaado ka faa'iidaysi ah waa fikrad aan la soo koobi karin haddii aan nahay dadka gobolka ku dhashtay ama degaan imaanshahan biyaha webiga shabeelle ayaa imaanaya xili ay roobab ka da-een deegaanada maamulka hirshabeelle iyadoo lagu guda jiro tacbashada beeraha loogana faa-iideysto xiliyadan yimaado webiga shabeelle oo ka qayb qaata wax soo saarka dalagyada
aad u mahadsan tahay xaliimo cali ibraahin oo warbixintaasi nala socodsiinaysay islamarkaasna ku saabsaneyd qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo si weyn u soo dhoweeyay webiga shabeelle oo biyo keena islamarkaasna beeraleyda ay xilligan u diyaargaroobayaan inay ka faa'iidaystaan biyahaasi iyo xilligan ee guga ama dhibicda biyaha roobka dhinaca kale aqoon-yahan dhinaca beeraha ah ayaa ku baaqay in beeraleyda magaalada jowhar ay ka faa'iidaystaan tacabka xilliga guga
xili beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ay ku guda jiraan wakhtiga tacabka ee guga ayaa waxaa socda dadaalo ay ku doonayaan inay kaga soo kabtaan khasaarihii u geystay fatahaadaha webiga shabeelle khubarada ka hadla arrimaha beeraha ayaa ku talinaya in laga faa'iidaysto xilligan lana sameeyo foojignaan dheeriya si mar kale dhibaato loo arkin waxayna sheegeen in dhibicda biyaha roobka loo sameeyo keed si wakhti kale loo isticmaalo cumar saalax cabdi waxa uu ka mid yahay macalimiinta maadooyinka beeraha ka dhiga jaamacadaha jowhar wuxuu beeraleyda ugu baaqay inay kordhiyaan tacabka ayna ka fogaadaan in dalaga lagu beero meelaha godka ah ee biyuhu ay fadhiistaan isagoo sheegay in haataani loo baahan yahay in la beero dalagyada xilliga guga ku habboon
waxaan mataqaanaa aan ku guubaabinayaa beeraaleyda adduunka waxaa ka dhacay wax layihahdo climatical change cimilo isbeddel ayaa dhacay roobabkii sidii awalkii hore loogu xisaabtami jiray hadda looguma xisaabtami karo marka waxaa waa beeraleyda waxaan kula talinaya waxaan ku wacyigelinahay waqti dheer ayaa lasoo baahnaya dhowr xilli waxba lama goosan inay halgamaan inay halgamaan oo ay mataqaanaa tacabka ay mataqaanaa xoogga saaraan oo ay mataqaanaa ihin ku dadaalaan maadaama roobka xilliga uu soo dhowaaday hadda inaan biyo webi lagu degdegin oo biyaha webi layska asturo waayo ayadaoo beertu ay waraabsan tahay hadda haddii ama qoynta ama roob ku dambeeyo ama waraab ku dambeeyo biyo qoyaan ku dambeeyo haddii oo roob yimaado way go-aysaa marka waxaa waa in mataqaana ninka beeraaleyga oo kor iyo hoos u xisaabtamo inuu ka xisaab inuu iska ka foojignaado siimowga webiga inuu ka foojignaado korshubka webiga inuu ka feejignaado roobabkan mataqaanaa sida caadiga aan u do-ayn markaan oo xaaladooda isbedeshay marka waxaa waaya beeraaleyda nin walba ha ku dadaalo ha ku dadaalo meeshuu godka tacbalahay inuu doonka tacbado waayo godka waxaa waaya biyaha ayaa isugu tegayo meelaha doomayda si ay mataqaanaa ugu sii badbaadaan waa inuu doomayda qudaartoo kale inuu ku dhigto maxaa beeraha meelaha doomanka ay ku dhigto inuu iska ilaaliyo mataqaanaa inuu ku dadaalo inuu mataqaanaa iska difaaco mataqaanaa duulinka soo weerarayo waayo waxa waaye duulinka wuxuu yeelaya wax dhibaatooyin ayuu keensanayaa oo tacabkii ayuu ninka beeraleyda ka baabi'inayaa in sumaha sun walba sunta ku habboon iska aqriyaa instructionka dad aqoon loo geeyaa sunta layska aqriyaa sun walba iska taalla farmashiyaha taallo laysagama buufsado sunta markaas cudurka mataqaanaa laga cabsi qabo ama jootaagan sunta ku habboon in lagu buufiyo webiga shabeelle ayaa saameyn xoogan ku yeeshay belihii lasoo dhaafay wax soo saarkii beeraha ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaana hadda jira rajo bidhaaminaysa taas oo ah in maxsuur wanaagsan laga heli karo dalagyada xilligan la beerayo waxaana xusid mudan in inta ugu badan beeraleyda jowhar ku nool ay u diyaargaroobeen tacabka xilliga guga
roob ka da-ay deegaano ka tirsan gobolka nugaal oo ay ka jireen abaaro bahasan roob mahigaana ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay inta badan deegaanada ka tirsan gobolka nugaal kadib markii maalmihii ugu dambeeyey ay abaaro iyo kuleelo daran ay ka jireen gobolkaasi roobka ayaa ka da-ay dhul ballaaran oo ka tirsan hawdka gobolka nugaal islamarkaana dhaca koonfurta kaga beegan magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland sidoo kale roobka ayaa la sheegay in uu daadad xoogan kusii daayay dooxooyin ka tirsan degmooyinka dongoryo iyo eyl waxaa xusad mudan in roobka guga aysan gaarsiisanayn magaalada garowe iyo nawaaxigeeda halka gobolka intaasi badanna uu aada u roobeystay qaybo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya ayaa waxaa ka da-ay ama ka cortay roobka guga iyadoo qaar kalena aan weli helin raxmadda eebe weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda snaai ayaa si toosa kaga dhagaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa wariheena mareme sheekh cabdi
raashinka qutul darooriga ayaa waxaad moodaa yara inay sare u kacay labaatanaha saliid cadeyda waxaa la kala siisanayaa labaatan iyo toddoba dolar halka shilin soomaaliga uu marayo toddoba boqol oo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisana waxaa la iibinayaa soddon iyo toddoba kun oo shilin soomaaliya waa liitarka saliid cadeyda sokorta loorka waxaa la iibinayaa soddon iyo kow dolar iyo bar oo u dhiganta sideed boqol iyo labaatan kun oo shilin soomaali ah burka waxaa la siisanayaa kontonkiisa kilogaraam labaatan iyo sagaal dolar oo u dhiganta toddoba boqol iyo lixdan kun oo shilin soomaaliya kiiladiisuna waa lix iyo toban kun saliid macsarada ayaa kiiladiisa ama liitarka waxay mareysaa konton iyo saddex kun halka la kala siisanayo nuskiiladiisa toddoba iyo labaatan kun bariiska dalka laga beerta ee bariis caddaha ayaa waxa uu marayaa kontonkiisa kilogaraam lix boqol oo kun oo shilin soomaali ah kiiladiisuna waa afar iyo toban kun oo shilin soomaali ah galeyda ayaa waxa ay mareysaa madaalkeeda abuurka waa laba iyo toban kun halka midda kale ay mareyso kow iyo toban kun madaalkeeda digir gaduud ayaa la kala siisanayaa madaalkeeda labaatan kun dhuubeydana waxa ay mareysaa toban kun oo shilin soomaaliya halka diirta salbukada la kala siisanayo madaalkeeda lix iyo toban kun oo dhuubeyduna ay mareyso sideed kun oo shilin soomaali ah qamadiga kiiladiisa waxaa la kala siisanaya labaatan kun nuskiiladuna waa toban kun rubucuna waa shan kun oo shilin soomaali ah
way mahadsan tahay maryamo oo nala socodsiinaysay xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka subaxnimo markaana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waa kan cusmaan cabdalla cusmaan
maasanid cabdicasiis xasan cabdulle dhegeystayaal xubinta cayaaraha warka subaxnimo idaacadiisna waxaan ku eegi doonaa kooxda kubadda cagta barcelona ayaa garoonkeeda kaamnuu saddex dhibcood kaga qaadatay kooxda gadafe kadib markii ay kaga adkaatay shan gool iyo laba kulan qeyb ka ah horyaalka laliigaha dalka sbain qaybta hore ee ciyaarta ayaana lagu kala nastay saddex gool iyo gool oo ay ku hogaaminayso kooxda martida loo ah ee barcelona daqiiqadii sideedaad kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana gool iyo waxba ka dhiga leonel messi kadib markii uu caawin ka helay saaxiibkiisa sergio boscotes laakiin laba iyo toban daqiiqo markay ciyaarta maraysay kooxda gadafe ayaa heshay goolka barbaraha kadib markii uu gool iska dhaliyey difaaca barcelona ee kelemet leglet ninka la yidhaahdo dheesha ayaana sidaasi ku noqotay barbardhac gool iyo gool ah waxay ciyaartu socotaba waxaa ugu dambeyn ay kusoo gabagabowday ciyaarta shan gool iyo laba oo ay markaasi kaga adkaatay barcelona kooxda gadafe oo kusoo booqatay garoonka camnu bolgrana ayaana jadwalka kala sarreynta kaga jirta booska saddexaad iyada oo leh lixdan iyo sideed dhibcood waxaana u harsan kulan xubinta cayaaraha warka subaxnimona dhegaystayaal intaas ay inoo joogto aan dib idinku celiyo qeybaha kale ee warkeenna ka hariya cabdicasiis
halka warkaasi aad kala socotaan waa redio snai jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markaana wararka caalamka shacabka hindiya ayaa walaac xoogan ka muujiyay ogsijiin la-aan ka jirta xarumaha caafimaad ee waddankaasi lix cisbitaal oo ku yaala caasimadda hindiya ee delhi ayaa waxaa gebi ahaanba ka dhammaaday ogsijiinkii iyadoo dhakhaatiirtuna ay sheegeen in cisbitaallo kale ay qarka u saaran yihiin in ogsijiintu ay ka dhammaato dad badan ayaa dhintay iyadoo ay sugayaan in ogsijiin lala soo gaaro halka in ka badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay ka buuxsameen sariiraha daryeelka xaaladaha deg dega ah hindiya ayaa la dhaalaadhicaysa mawjad labaad oo caabuqa covid nteen ah waxaana salaasadii la diiwaangeliyey rikoorkii ugu badnaa ee kiisaska cusub ee caalamka oo idil dalkaas ayaa diiwaangeliyey ku dhowaa shan lix iyo toban milyan oo caabuqyo la xaqiijiyey afar labaatankii saaci ugu dambeeyey waxaa dalkaasi laga diiwaangeliyey in ka badan afar boqol oo kun oo kiisaska cusub halka dhimashadan ay sare ugu sii kacday laba kun boqol iyo afar waxaa jira warar soo baxaya uu sheegaya in mas-uuliyiinta gobolkaasi ay joojiyeen haabaha ogsijiinta ee loo gudbiyo gobolada kale sida uu xaqiijiyey tv-ga gobolkaasi ee delhi ee loo yaqaano n d t v siyaasi iran hindiya ah oo la yiraahdo sureyb oo covid nteen looga daaweynaya isbitaal ku yaala magaalada delhi ayaa bartiisa twitter-ka ku daawacay qoraal uu ku codsanayo in la caawiyo hindiya asigoo sheegay in saddex saacadood oo keliya ay ka harsan tahay in oksijiintu ay ka dhammaato cisbitaalka uu jiifo saxafiga b b c da ugu soo warma hindiya ayaa sheegay in delhi ay ahayd meesha ugu fiican ee laga helo daryeelka caafimaadka balse waxaa jilbaha ku laabay mowjadan cusub ee covid nteen oo aada u jahwareeriyey shacabka iyo guud ahaan dalka indiya guud ahaan dhegaystayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey saakay oo jimcaha warkii aad kala socoteen idaacadda isnaay warka waxaan ii akhrinayay anigoo cabdixasiis xasan macalin halkuu ka farsameynayay injineer cabdiweli intaan mar kale kulmi doono warkaa mid la mid ah subax wanaagsan